halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee f m yada geeska africa telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa sabti saddex tobanka bisha sebtembar desembar sanadka labada kun afar iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobadaan idiin hayno waxaa ka mid a dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunna oo maanta mar kale ka dhacay bartamaha soomaaliya guddoomiyaha gobolka galguduud ayaa sheegay in ciidanka dowladdu ay iminka la wareegeen maamulka dhuusamareeb weerarkoodii waa la jebiyey kadibna ilaa guriceel iyo meelo kale ayay gurmud ka soo sameeyeen gurmudkoodiina waa la jebiyey hadda magaalada dhuusamareeb waa laga sifeeyey gacanta dowladda ayay si rasmi ugu jirtaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo dhegaystayaal waxaa ka mid a dalka induneisiya toddobiyo toban qof oo dhintay iyo in ka badan boqol kale oo la'yahay kadib markii rabab mihigaana ay sababeen in dhulku go'o waxaa kalood maqli doontaan maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab oo macallin dugsi qur-aan ku gowracay meel u dhow degmada buulo burde barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka tirada dadkii ku dhintay dhiiqo daadad wadata iyo dhul dilaaca burburiyey tuulo fog oo ku taalla dalka indoneeshiya ayaa kor u kacday tirada oo ahay siddeed qof ayaa hadda gaaraysa ugu yaraan toddobiyo toban qof iyadoo kooxaha gurmudku ay meydad kale ka soo saareen dhiiqada iyo burburka hoostiisa ku dhowaad boqol qof ayaa weli lalayahay tan iyo markii uu dhulku dilaacay oo qararkuna ay ku soo dumeen tuuladaasi jemblang oo ka tirsan degmada bajar negara bartamaha gobolka java jimcihii shalay dhiiqada iyo daadadka ayaa dhulka ku daray in ka badan boqol guri kooxaha gurmudkuna waxay tuulada ka soo daadgureeyeen boqolaal qof oo ku xanibnaa hay-adda la socodka masiibooyinka qaran ee induneisiya ayaa sheegtay in shan iyo toban qof lasoo badbaadiyey kow iyo toban ka mid ahna cusbitalka la dhigay hay-addu waxay intaasi ku dartay in boqolaal qof oo isugu jira askar boolis ah militari iyo dadka degaanka ay garweyno badiilo iyo gacmo maranba ku qodayaan burburka hoostiisa si loo badbaadiyo haddii ay jiraan dad weli nool oo ku hoos jira robab kale oo degaankaasi maanta oo sabti ah ka da-ayay ayaa si adkeeyey hawshii gurmadka waxaana dowladdu ay u dirtay halkaasi qalab xoogan oo looga qayb qaato baadidoonka xilli roobaadka ayaa ka bilowday dalka induneisiya xilligaas oo dalkaasi caadiyanba ay ka dhacaan daadad iyo dhulgo
ruushka ayaa sheegay in haddii maraykanku cunaqabateyn dheeraada oo la xiriirta arrimaha ukrein uu ku soo rogo inay arrintaasi yeelanayso cawaaqib xumo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee ruushka sergey rebkof ayaa cambaariyey waxa ugu yeedhay dareenka ruushdiidka ah ee washington ka jira isagoo tixraacaya xeer cusub oo maraykanku uu hub ku siinayo ukrein cunaqabatayna ku saaraya ruushka wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay in xeerka maraykanku ansixiyey ee lagu magacaabo xeerka taageerada xornimada ukrein uu yahay mid iska horimaad abuuraya waxaana wasaaraddu sheegtay in xeerkani uu dhalin doono qoomamo islamarkaana uu burburin doono dadaal kasta oo wadajir ah oo lagu xallin lahaa xiisadda ukrein
koongareeska maraykanka ayaa ansixiyey sharci miisaaniyadeed xoogan oo ku aadan gaashaandhigga maraykanka sharcigan oo shan boqol iyo sideed shan iyo siddeetan bilyan oo dollar u qoondeynaya miisaaniyadda difaaca qaranka ayaa aqalka senadku uu si aqlabiyad leh ku meelmariyey jimcihii shalay toddobaad kadib markii uu sidan oo kale uga soo gudbay aqalka wakiilada sharcigan ayaa hadda waxa uu sugayaa saxiixa madaxweyne barag obama si uu u noqdo mid dhaqangala hindisa sharciyeedkan ayaa u ogolaanaya milatariga inay qarash intaa la eg difaaca ku bixiyaan miisaaniyad sanadeedka labada kun shan iyo tobanka oo ka bilowday kowdii bishii oktoobar ee sanadkan waxaana waxyaabaha lacagtan lagu bixinayo ku jira miisaaniyad deg deg ah oo uu codsaday madaxweyne obama si loogu bixiyo qarashaadka howlgallada militari ee maraykanka ee ka dhanka ururka isis ee ka taliya qaybo ka mida ciraaq iyo syriya waxaa kaloo lagu bixinayaa tababarka qolyaha mucaaradka qunyar socodka ee syriya iyo maleeshiyada kurdiyiinta ciraaq muddo laba sannadooda miisaaniyaddan ayaa sidoo kale waxaa ku jira qarashaadka asaasiga ah ee ku baxa howlaha militariga maraykanka sida boqolkiiba hal la kordhinayo mushaarka ciidamada maraakiib iyo diyaarado uu militarigu iibinayo iyo qalab dagaal oo kale sarkaal ka tirsan booliska afghanistan ayaa sheegay in dabley ay dileen sarkaal sare oo ka tirsan maxkamadda sare ee dalkaasi rag hubaysan ayaa dilay catiiqullah ra'uufi oo ahaa madaxa xoghaynada maxkamadda sare ee afghanistan sabtidii maanta ah waxaana ay ku dileen meel aan sidaasi uga fogeyn magaalada caasimadda ee kabul kooxda taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan laakiinse ma aanay sheegin sababta dilkaasi ka dambaysa taalibaan ayaa xoojiyey weeraradooda kaabuul usbuucyadii lasoo dhaafay inta aan la gaarin ka bixista ciidamada shisheeye oo bisha soo socota dhici doonta
halka aad nagala socotaan warkaasna aad ka dhegaysanayseen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington goordhow wararka ama warar la xiriira soomaaliya ayaa inoo soo socdaa balse marka hore indonesia sidii warkaba aad ku maqlayseen ugu yaraan toddobiyo toban qof ayaa dhintay in ka badan boqolka qofna waa la la-yahay kadib markii robab mahigaana oo ka da-ay gobolka java ee dalka indonesia ay sababeen in dhulku uu go-o warbixintan kooban waxaa inoo haya waryahayaga xuseen barre aadan oo istuudiyaha igu heliya mahadsanid colaad shaqaalaha gurmadka ayaa gacmaha ku raadinaya dadka ka badbaaday oo laga yaabo inay burburka ku hoos jiraan boqolaal qof ayaa laga raray tuulada jembulang oo afar boqol iyo konton kilomitir u jirta caasimada jakarta muuqaalada warbaahinta ayaa muujinaya dhoobo badan iyo biyo ku fatahay tuuladaasi oo buur ku hoos taalla qof degan tuulo u dhow halkaasi ayaa saxaafadda u sheegay inuu maqlayay dhawaaq culus oo sida qarax oo kale ah ka hor intii aanu dhulku u gu'in
Ya menurut warga kemarin sekitar antara jam 5 sampai setengah 6 itu ada suara qiyaastii shantii ilaa shantii barkii galabnimo ayaan cod weyn ka maqalnay buurta waxaana u ekaa sida codka qaraxa oo kale haddana waxaanu aragnay geedaha oo cirka u duulaya dhulkana ku soo noqday dhulka oo go-a iyo dhoobada oo soo duunta ayaa inta badan dalka induneisiya ka dhaca xilli roobaadka afhayeen u hadlay hay-adda maaraynta masiibooyinka dabiiciga ee dalkaasi ayaa sheegay inuu geeraan toddobiyo toban qof ay dhinteen saddex boqol iyo sagaal iyo toddobaatan kalena laga raray tuuladaasi iyo agagaarkeeda waxaana uu sheegay inay weli socoto hawsha gurmadka laakiin waxa uu tilmaamay in dhibaatadu ay ka taagan tahay iyada oo jidka lasii maraya uu go-ay oo dhibaato ay soo gaadhay shaqaalaha gurmadka oo isugu jira booliis militari iyo dadka deegaanka oo si muta dawaacnimaha ula shaqaynaya ayaa gacmahooda ku raadinaya inay jiraan dad weli nool oo burburka ku hoos jira waxaase dhibaata ay ka haysataa roobo badan oo halkaasi weli ka da-aya aad baad umahadsan tahay xuseen bare
halkaad degeysaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada dhuusamareeb iyo degmada guriceel ee bartamaha soomaaliya waxaa maanta markii labaad ka dhacay dagaallo sababay dhimasho oo u dhexeeya ciidamada soomaaliya iyo maleeshiya taabacsan ururka ahlu sunna maamulka gobolka galguduud ayaa sheegay in dagaalka maanta ay ku qabsadeen gacan ku-haynta magaalada dhuusamareeb warbixintan waxaa beledweyne kasoo diray waryaha v o eda xuseen xasan dhaqane
xaaladda degmooyinka dhuusamareeb iyo gurceel ayaa degan kadib iska horimaad dhimasho iyo dhaawac sababay oo shalay iyo saakaba ka dhacay gudoomiyaha gobolka galgaduud xuseen cali weheliye cirfo oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay in gebi ahaan magaalada ay gacanta ugu jirto ciidamada dowladda kadib markii ay kula dagaalameen sida uu hadalka u dhigay maleeshiyaad hubaysan oo ka amar qaata dad shakhsiyaad ah ciidamo ka amar qaata dad shakhsiyaada magaca ahlu sunno oo maaragtay runtii aysan ahaynna wata saakayto oo bishaan ay tahay saddex iyo toban bishii laatanaad laba kun iyo afar iyo toban markii salaada la tukaday runtii shantii iyo barkii aroornimo ay ahayd ayay waxay weerar ku soo qaadeen ciidankii dowladda oo dhuusamareeb beelo kamida ee degan ayay weerar ku soo qaadeen dabadeedna weerarkoodii waa la jebiyey kadibna ilaa guriceel iyo meelo kale ayay kasoo gurmud ka soo sameeyeen gurmadkoodiina waa la jebiyey hadda magaalada dhuusamareeb waa laga sifeeyey gacanta dowladda ayay si rasmi ugu jirtaa ciidamada qaranka iyo maamulkii dowladda ee gobolka iyo dhammaanba wafdigii ka yimid xamar ayaa ku sugan ciidamada dowladda askari ayaa ka dhintay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay naxariista ka waraabiyo nimanka kan dadka dhallinyarada ee qaladaya ee dagaalka gala dhahaya idaacadaha waxaan ka maqlaynaa in la leeyahay ahlu sunno iyo dowladda isku dhacday ahlu sunno iyo dowladda isku dhacdaa ma jiraan gobolkaani waxaa joogaahay dhammaan shacabku iyo dowladda iyo dhammaanba caqiid ahaan waa dad ahlu sunna ciidamada hadda la weerarayo ee dowladdana waa ciidankii ahlu sunno ee dowladda maaragtay la midoobay korneel cabdinuur maxamed xuseen oo dhanka ahlu sunna u hadlay ayaa isagoo jooga guraceel v o a u sheegay cidda ay kula dagaalameen guraceel iyo dhuusamareeb walaal dagaalo ma ahayn waxaa sagaal lama dhihi karo wax si towdaa ku dhacayay ahaayeen kolley shaqaaqooyinka beryahanka dhacayana waxa ahlusunna waljamaaca sababteeda iyadu leedahay ma aha ciidankii ammaanka ahlusunna waljamaaca ayaa dhowr goor la isku dayay in la soo weeraro saakadaana ugu dambeydey weerar ayaa lagu soo qaaday ciidanka ahlusunna waljamaaca qaybo kamid a oo difaaca oo difaaca ku jiray ammaanka ciidankii ammaanka ah adugu dad noocaas oo burcadbadeed iyo dad fawda ayay ahaayeen ciidamada dawladana waa sheeganayeen dhuusamareeb weeye meesha hadda uu maanta qalalaasto uu ka dhacay waxaana weerarkaas soo geystay ciidamo sheegaya dawladda soomaaliya iyo burcadbadeed ayay ahaayeen haddana magaalada qayb kamida ayay ku sugan yihiin wax hadda khasaara oo ka dhacay in aleekaa keena ma jiraan marka shalay dagaalka ka dhacay ama foodada yareeda ka dhacday sidaad hadalka u dhigtay guraceel ayada maxaa khasaarahoo ka dhashay wax khasaara dhaawacyo yaryara iska jiray marka adigu khasaaro saas oo la sheegi karaa kama dhicin marka dhaawacyo yaryar ayay ahaayeen haddana ammaanku waa sugan yahay oo ciidanka ahlusuna waljamaaca dib ayay ammaankii gacanta ugu soo celiyeen kolle dhammaan degma ha ahaato ama gobol ha ahaato waxaa maamul ahaan gacanta ku haya cimamadiinka ahlusunna waljamaaca hadeerna degmada waxaa jooga maamulkii degmada gurcaal wax dhibaataha oo hadda ka jiraan oo yarata ma jiraan gudoomiyaha golaha talada ee maamulka ahlusunna waljamaaca gobolada dhexe sheekh cumar sheekh cabdiqaadir ayaa sheegay isagoo jooga xeraale in kooxaha ku dagaalamaya gurceel iyo dhuusamareeb aanu midkood matalin maamulka ahlusunna waxaan rabaa inaan sheegno idaacadoyin baa waxay sheegeen waxaa la yidhi ahlu sunna iyo dawladda ayaa ku diriray waxaan rabaa inaan caddeeyo oo kuu sheego dagaalkaas ahlu sunno mana gelin mana go-aansan lagumana matalo oo hadda dad matalahaya ma ahan dagaal ahlu sunnana ma ahan ahlu sunnana sideeda cid unbay la dagaalshamay wadamagii khawaarijta ahay oo waddanka ka saarnay bay ahay cid kale oo dagaal kala dhexeeyaa ma jirto dagaalkaan dhacayna waa dagaal ashkhaas iyo un admaac dad ahlu sunno ka midowdaa ku jireen laakiin cid kasta oo samaynaysa waa cambaaraynaynaa waa ka xunnahay waxaana ugu baaqaynaa wixii horeeto wax ka dambeeya inaysan dhicin oo la joojiyo annagana ahlu sunno dagaal kuma jirta ee meelahoodii iyo saldhigahoodii anugu hadda xeraalaan joogaa ciidamadii xeraale oo ahlu sunno saldhigahoodii bay joogaan kuwa cadidan meeshoodii bay joogaan oolaba meeshoodii bay joogaan
khilaafkan gacanka hadalka sababay ayaa qeyb ahaan waxa uu salka ku hayaa kala fikir duwanaansho dhanka dhismaha maamulka gobolada dhexe iyo magacaabis iska soo horjeeda ee maamulada dhuusamareeb iyo gurceel taas oo qeyb ahaan ahlu sunna ay sheegtay inaysan jirin go-aan mid ah oo maamul loogu dhisayo degmooyinkaas xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn
aad buu mahadsanyaa waryaheena isla wararka bartamaha soomaaliya ayaan ku jiraayay maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ee soomaaliya ayaa shalay macalin dugsi qur-aan ku gowracay tuulo lagu magacaabo qandho oo qiyaastii konton kilomitir dhinaca bari ka xigta degmada buulo burde ee gobolka hiiraan duqa degmada buulo burde cusmaan geedi cali ayaa v o eda u sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay macalinka ka kaxaysteen tuulada qandho kadibna ay meedkiisa oo madaxa ka go-an dib ugu soo celiyeen iyagoo hanjabaadna u geystay qaar kale oo ka mid ah dadka tuulada haddaba qadka taleefonka ee buulo burde ayuu igu waramay duqa degmada buulo burde cusmaan geedi cali ninkaas waa la dilay allah u naxariista madaxaa laga jaray waxaana lagu dilay meel la yidhaahdo qandho marka waa tuulo ka mid ah buulo burde tuulooyinka ku hareereysan si wanaagsan haye imise kilomitr ay u jirtaa ilaa waxay u jirtaa konton kilomitr dhinaca beledweyne mise dhinaca jallaqsi kalabarka bari bari toosa wa waa gartay marka macalinka la dilay magaciisa iyo walaalow magaciisa hadda wiilka ma hayo laakiin nin la yidhaha xasan reega tagoo baa dhalay waa gartay ma la sheegay sababta macalinkan dugsiga ay al-shabaab u kaxaysatay oo u gowraceen sababta ma la sheegay olaadow sabab la-aanba wey nimankaan horaanba kuugu sheegay nimankaanan afkaartooda aan raacsanayn ay u dareemaan ciddii inay markaas aysan ku afkaareen u dareemaan inay dilaan iyo inay dhacaan labadaba waa u banaanta ninkaasu marka halkaasuu dugsi ku hayay halkii uu tageen way ka kaxeeyeen dugsigii meel adiga fogay geenoon u fogeynay geeyeen madaxay ka jareen tuuladiiay keeneen bacdii haddee ciddii naga hor timaataba saasaan u jaraynaa ay yidhahdeen marka arrintan goormay dhacday waxay dhacday abbaara shalay duhurkii wa waa gartay waxaa jiray bilihii u dambeeyey is-ugaarsi ka dhexeeyey maleeshiya deegaanka ah oo dowladda taageersan iyo ciidamada al-shabaab ee iyagana hawdkaa ku jira marka ugaarsi ka dhexeeyey oo guryo la iska gubay baa jiray ma arrintaa ayay salka ku haysaa adiga arrintii ay salka ku haysaa nimankaanu sideedaba ciddii ay u dareemaan inaysan ayaga raacsanayn way kasoo horjeedaan oo inay dilaan iyo inay dhacaan labadaba way u banaan tahay haddaad tihiin mas-uuliyiintii dowladda ee degmada buulo burde dabcan tuulada hadda aad sheegtay konton kilomitr idiin jirtaa mas-uuliyad baa idinka saaran dadka gobolka ku nool ee shacabka ah ammaankooda maxaa tallaabo had qaadaysaan ama qaadeen si aad dadkaasi noloshooda u badbaadisaan oo halista uga badbaadisaan colaado horta waa arrin saxa badbaado ilaahay baa le annagu markaan nafta kuula hadalno hadee arrinkaas wax badan aan isku daynay hade qofkuna awoodiis ka badan ma gaaro wax hadde awoodahoo nooga yimaad ama taliska amison ama dawladda far- federaalkana ma hayno ka buula burta ahaan iyo ka maamul ahaanna wax badan aan isku daynay awoodiina hadda way gaari waaysa inaan dhulkii soo wada ekayno deegaanadaa ku xeeran buulo burdo marka laga reebo buulo burdo oo ciidamada dowladda soomaaliya iyo eh, kuwa jabuuti ka socda ee amisom qeybta ka ah ay joogaan marka laga soo tago waa sidii xaaladda nololeed iyo amni ee deegaanada buulo burdo ku xeeran oo tuulada qar- qandhana ay ka mid tahay si guud haddaad uga hadasho arrinkaa colaadu markaan si guud uga warramo xaaladdu xaalad caadiya maahan ka jirta deegaanka buulaberde magaaladu wax adiga waxa weeye awoodeenu adiga wixii toban mil- kilomitir ka badan nimankaa unbaa qasaya annagana hadee awoodeenu intaasayba kusoo aruurtay hadee intan kuu sheegaana ma hayno awood ama amisom ka timid ama ka timiday dawladda federaalka ma hayno xaaladda marka deegaankaasu si caadiya maahan aada iyo aad dhibaato badan bay ku sugan tahay way sii darsatay dadku cagabarar iyo dhimashow bilaabay hadday tahay caafimaad iyo hadday tahay cunto iyo hadday biyo cabitaan tahay intaba dadku dhibaato fara badan ayuu dhex gashay hadee nolol xumo aada uu ku sugan yahay dadku dhimashow bilaabay dawladda soomaaliya waxaa ku baaqayaa du- duulo berde hadday tahay rajo ay ka leedahay dadka iyo dalka ku yaala iyo dadka joogaba rajo ka leedahay boqol jeer dhowaan iriye inay maanta meeshii u dambeysay ay taagantay ay kasoo gaarsiiso
aada u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa duqa degmada buulo burde cusmaan geedi cali oo qadka taleefonka goordhoweed iigu warramayey
halkaad degeystayaal nagala socotaan waa v o a maxkamadda caalamiga ee dembiyada i c c ayaa hakisay baaritaanada dembiyada dagaal ee ka dhacay gobolka daarfuur ee dalka suudaan kuwaasi oo loo haysto saraakiil uu ku jiro madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir maxkamadda ayaa sheegtay in tallaabadani ay u qaaday kadib markii ay maxkamaddu qaramada midoobay ka weyday taageeradii ay uga baahnayd cabdicasiis xuseen ayaa warbixintan inooga haya arrintaas dacwadoogaha maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee i c c haweenayda lagu magacaabo fatu bensuuda ayaa shalay golaha amniga ee qaramada midoobey waxay ka horsheegtay inay joojinayso baaritaanka gabodfalyadii ka dhacay darfuur ee loo haysto saraakiil uu ka mid yahay cumar xasan al bashiir madaxweynaha suudaan sababtuna ay tahay iyadoon qofna cadaaladda la horkeenin tobankii sannadood ee lasoo dhaafay sidoo kalena golaha ammaanku aan u qaadin tallaabo uu maxkamadda i c c arrintaasi kaga caawinayo fatu bensuuda waxay sheegtay in xaaladda gobolka daarfuur ee dalka suudaan ay ka sii darayso oo dembiyada arxandarraduna ay sii kordhayaan laakiin aanay jirin wax dooda ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu arrintaasi ka sameeyey si loo helo xal la taaban karo maxkamadda i c c ayaa sannadkii labadii kun iyo sagaalkii dacwad ku soo oogtay madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir oo ay maxkamaddu sheegtay inuu ku lug lahaa dembiye dagaal iyo xasuuq ka dhacay gobolka daarfuur sidoo kalena maxkamaddu waxay dembiye kuwaasi la mida ku soo oogtay wasiirada difaaca iyo arrimaha gudaha ee dowladda suudaan iyo weliba hogaamiyaha maleeshiyaadka janjawiidka oo lagu magacaabo cali kushayb balse dhammaantood ayaan loo soo qaban dembiyadaasi lagu eedeeyey maxkamadda i c c ayaa sannadkii xigay ee labadii kun iyo tobankii waxay suudaan u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib markii ay dowladda suudaan iskaashi la sameyn weyday maxkamadda i c c sidoo kalena dalalka jabuuti kenya jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo malawi iyo jaad ayaa iyaguna maxkamadda i c c waxay u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib markii ay ku guuldaraysteen inay xidhaan cumar xasan al bashiir wakhtiyo uu dalalkooda booqanayey balse golaha ammaanka ayaan arrintaasi wax tallaabaa ka qaadin madaxweynaha suudaan cumar xasan al bashiir ayaa isagu diiday inuu aqoonsado awoodda maxkamadda i c c wuxuuna si xora ugu dhex safraa waddammada afrika oo qaarkoodna qeyb ka ah sharciga iyo qaanuunka lagu sameeyey maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee i c c balse iyaguu diiday in ay xidhaan madaxweyne al bashiir madaxda dalalka afrika ayaa iyagu dhaliilsan qaabka ay maxkamadda i c c ay ula macaamisho qaaradda afrika iyagoo u arka in maxkamaddani ay tahay mid ay reer galbeedku ku doonayaan in lagu ciqaabo ama lagu bahdilo madaxda afrika madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni oo shalay ka hadlayay magaalada nairobi ayaa isagu ugu baaqay dalalka afrika inay gebi ahaanba ka baxaan maxkamadda i c c kwa hiyo mimi nitaleta motion kwa african union kikao chijao nataka sisi wote tutoke kwenye koti hiyo ya museveni wuxuu sheegay in maxkamadda i c c uu ka keeni doono mooshin kulanka soo socda ee dalalka midooda afrika ay yeelan doonaan wuxuuna sheegay inuu doonayo in dhammaan dalalka afrika ay ka baxaan wuxuu ugu yeeray maxkamadda reer galbeedka maxkamadda i c c ayaa iyadu toddobaadkii hore laashay dacwadaha loo haysto madaxweynaha dalka kenya uhura kenyatta inkastoo weli maxkamadda ay haatan ka socdaan dacwado kuwaasi la mid a oo ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkiisa william ruuto si kastaba ha noqotee joojinta baaritaanka dembiyada dagaal ee ka dhacay gobolka daarfuur ee loo haysto madaxweynaha dalka suudaan albashiir iyo weliba laalista dacwaddii loo haystay uhura kenyatta ayaa dadka wax falanqeeya waxay ku tilmaamayaan inay tahay guuldarro la soo daristay maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee i c c dadaalka ay ku doonaysa inay ku ciqaabto hogaamiyaasha afrika ee loo malaynayo in ay dembiye dagaal galeen aad ayuu mahadsan yahay cabdicasiis xuseen oo warbixintaasi inala socodsiin halkaad kala socoteenna waa v o a
waa hagaa halkaad agala socotaan wadaacadda v o a toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal haddana kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan ayaa inoo haya
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambulyada iyo heesaha toddobaadkanna waa caasho iyo daanduray mise laba kale sugayaan ibraahima haye annagu bayna sugayaan dhegaystayaasha waa tahay warqadda ugu horraysa aan soo qabanaya ibraahim oo hadal badan haama lagama buuxsho dhegaystayaasha waxay u baahan yihiin waraaqahooda oo heesana loogu barxo warqadda ugu horraysa waxay ka timid waa hambalyo aqalgal baa la yidhi waxaana hambalyo diraya baa la yidhi aabe maxamed cabdalla siciid iyo hooyo aamino shariif abuukar maxamuud maxamed cabdalla shariif xasan shariif axmed shariif xasan shariif cumar shariif xasan aabe injineer maxamed maxamuud cilmi dulcad iyo hooyo khayrto shariif calawi oo lagu naanayso ciiltira iyo sidoo kale ikraana dulcad amiiro dulcad amal dulcad idman dulcad xanad dulcad iyo eeda sahro iyo cabdiraxmaan cilmi salaad iyo dhammaan reer cilmi salaada nuur awdiini waxaay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan mahad maxamed maxamuud cilmi dulcad iyo sawsan maxamed cabdalla siciid oo aqalgalkoodu ka dhacay magaalo madaxda dalka kanada ee ottawa maalinta
sabtida bisha disembar ay ahayd waa la yidhi lix sanadkan laba kun afariyo tobanka waxaan u rajaynaynaa bay yidhaahdeen dhalintan guri barwaaqo iyo mustaqbal wanaagsan aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkan caashu wuxuu naga soo gaaray cabdinaasir xasan nuur bare iyo waxay yidhahdeen gacaladiisa maryan iyo hooyo cadar siyaad xalane iyo hooyo boolo siyaad xalane iyo hooyo caashe axmed kulmiye iyo hooyo xaliimo cabdulaahi xaliimo lula iyo hooyo make xaaji macow iyo waxay yidhahdeen ustaad maxamed axmed faarax m saney iyo waxay yidhahdeen guuleed maxamed shabeelow iyo saadiq cumar carte oo coonka loo yaqaano agaasimaha raadiyo hiiraan weyn iyo waxay yidhahdeen saalax axmed faarax iyo gacaladiisa iyo aabe maxamed odowaa yarow oje iyo waxay yidhahdeen cabdulaahi axmed faarax bin iyo gacaladiisa iyo cabdulaahi cali faarax birmad iyo gacaladiisa xamdi cali warsame dhammaan dadkaasi waxay ku nool yihiin beledweyne muqdisho kenya iyo dalka sweden iyo maraykanka waxayna tahaniyad kal iyo laaba jecel yihiin inay gaarsiiyaan bashiir cali maxamuud iyo waxay yidhaahdeen gacaladiisa ismahaan maxamed odowaay yarow oo gabari ugu dhalatay hiiraan gabadhaasina waxaa loo bixiyay yidhaahdeen ikhlaas bashiir cali maxamuud waxayna leeyihin allah ka dhiga tii soo barbaarta aamin ayaan leenahay warqadana ibraahino waxaa diraya bahda muusiga iyo salaamaha baa layidhi marka ugu horeysa salaan naga gudooma daandura iyo caashucuud waan idinka gudoonay mid lamidan waan idinsoo dirayna marka xiga bay yidhahdeen waxaan tahaniyad diraya bay yidhaahdeen nasro waa weriye nasro cismaan iyo naciime cismaan iyo dhammaan bay yidhahdeen reer cismaan iyo dhammaan shaqaalaha telefishinka bulsho t v ee magaalada boorama baa layidhi iyo sulaymaan sheekh injineerka baa layidhi waxay tahaniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda boqorka iyo boqoradda bay yidhaahdeen bashiir jaamac bashiir iyo afadiisa qureesho cabdi arooskooda uu ka dhacay magaalada boorama ducada waa v o baa layidhi ibraahinow waxaa halkan carabkaygu ku yara hakaday waxaa layidhi boqorka iyo boqoradda bashiir jacfar bashiir iyo afadiisa qureesho cabdi arooskoodu ka dhacay marka iyo afadiisa marka layidhi waxaan markiiba iska sii saadaaliyey in ubad dhashay marka laysguursado oo tahniyada la dira kadib ayay afar noqotaa soma oo ninkuna uu noqdaa odaygii reerka caashi isla markii meherku uu dhaco oo ninka uu warqadda jeeb gashto waa waa afaa tahay way isku dhamaatay waa tahay ibraahim bal warqadaas haddaan halkaas ku dhaafno dhinacii heesaha haddii aanu ku bilaawno caashi heesta ugu horreysa dhegeystayaashan usoo qabanaynana waa cajabey cajiibey قلبي وضعت منه قدر لي عذابي ربي يعروني تدفين وعبدوني وعدوني وعذاب وعلي مفارا وكما عليها عدو حد وداغتن الكوا قارلو الصبح عاتم الأثار لا أسكد العيني فتح والفرات عاد وقد وداغتن الكوا قارلو الصبح أكثر من الأسرار لو أسكت العين يدفع الغراب أركه ضروري كل جرعة شديدة ريحي وعيدنا بلك يدك شوقا صدى عشقتها كون ضروري ودقن عن شيدا ريحي وعيدنا بدك يدك تشودا بدل عشقها في وضع عقيم حدت لي عذابي ربي يعلوني تسكنك وعبدوني وأدعي عذابك ومسارا حكمك عطير حتى لعذابي ربي يعلوني تكوينك وعبدوني وأدعي عذابك ومسارا حكمك سد فرس عطفر وضوء عالدور يغنوا ولبي عن كني عدوستا ركوب تبيا بدر الحسين عاد فرس عطفر وضوء عالدور يغنوا ولبي عنكني عدوستا تقف وقتمينا غدرت حجمي كل عويا
salaam cajabay heestaasi codkii maxamed suleymaan haddaan intaas ka gudubno caasha dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa waxay ka timid mid aan hayo sanay xuseen iyo gabadhiisa xamdi sanay xuseen iyo maxamed xuseen sabriye oo loo yaqaano maxamed jeemale iyo xaaskiisa amel cabdulaahi iyo xamd iyo xamdi xuseen sabriye oo loo yaqaano xamdi jeemale iyo maxamuud xuseen sabriye waa maxamuud jemal waa dhammaan ilmo jemale iyo cabdi xaaq mawliid sheekh cabdulaahi iyo abti faarax cabdi raage iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa oo dhan cabdirashiid xasan rooble disail wuxuu ku magac dheer yahay disail baa la hirayay xaaskiisa cali xasan rooble maxamed cismaan makaraan iyo cabdirasaaq cismaan daahir iyo gaclisadiisa mustafa maxamed odawaa waa mustaf maxamed odowaa yarow mustaf oojab ku magac dheer yahay iyo cabdirashiid maxamed odowaa yarow iyo cabdi cadde maxamed odowaa yarow iyo nimco maxamed odowaa yarow waa nimco oojo iyo dhammaan reer cali maxamed waa suge iyo sidoo kale dhammaan reer odowaa yarow baa la yiri oo dhan dhammaan dhalinyarada sportiska baa la yiri ee gobolka hiiraan ee magaalada beledweyne iyo dhammaan shaqaalaha ka howlgala raadiyo hiiraan weyn baa la yiri iyo dhammaan baa la yiri dadkan oo ku kala sugan beledweyne iyo muqdisho iyo kenya iyo sweden iyo maraykanka waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan bashiir cali maxamuud iyo gaclisadiisa baa la yiri ismaxaan maxamed odowaa yarow oo ay gabar ugu dhalatay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan taariikhdu markay ahayd bishan disembar tobankeeda gabadhaas waxaa loo bixiyay baa la yiri ikhlaas bashiir cali maxamuud waxay leeyihiin ha soo barbaarto ha noqoto tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray caasha xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waa wariyana v o a ee magaalada muqdisho iyo aabe cumar kulmiye xayow iyo dhame cabdikariim cumar kulmiye iyo cabdiraxmaan cumar kulmiye iyo maxamuud cumar kulmiye iyo yaxya cumar kulmiye iyo farxiyo cumar kulmiye nimco cumar kulmiye cabdifataax maxamed axmed caasho cilmi maxamed iyo ceeblo aadan macalim iyo waxay yidhaahdeen maxamed cabdikariim cali iyo waxa ay yidhaahdeen ceeblo aadan macalim iyo maxamed cabdixakiim cali iyo cabdixakiim ismaaciil aadan iyo faadumo maxamed omar iyo faadumo axmed macalim iyo waxay yidhahdeen cabdisalaan axmed macalim iyo cabdifataax maxamed axmed waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad u diraan aabe cabdulqaadir cumar kulmiye oo ku magac dheer baashi iyo hooyo luul axmed macalim fanaxley oo gabar ugu dhalatay waxay yidhaahdeen deegaanka wadajir waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey sumayo cabdulqaadir cumar kulmiye waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo sumaya oo iyadu ku dhalatay deegaanka wadajir khaasatan waxay yidhaahdeen arkada madiina soo barbaato oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamin ayaana naguna leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa heesta kale aan dhegeystayaashan u soo qabanayna caasho waa heesta halku dhigeedu yahay qalbi waxaa ku luqaynaysa fanaanada deqabilan
Thank you.
ibraahin oo halkani yaa salaam maxay tiri gabadha way haysteen qalbigaa ku haraadana hamuun bay dilooto oo aan kaa haqabeela hilowgayga be
ibraahin oo waxaan aad oga helaa markaan heesaha laga soo tago iyo markaan sida weyn ula dhaco heesaha haye sidaad sida gaarka aadna ugula sii dhacdid waxaa tiri hamuun bay dilootay Ah, hamuun haddii ay- hilowgayga be hamuun hadday ku dilooto caasho maxaa la sameynaa allah sahla waa tahay fanaanaddu waxay ahayd dee qabilan soma weliba caasho heestan waa hees cusub ay hadda fanaanta soo saartay aad baan ula dhacay waa u codayay codkayga way haysataa haye dhinaca waraaqahan markana u jaleecayna warqadan waxa ay ka timid waa tahniyad dhalasho farxad leh baa la yiri dhalashoo dhan baa farxad leh annagoo kale ah baa la yiri axmed maxamed shire iyo xaaskiisa ah muna nuur cismaan khaalid axmed maxamed maxamed axmed maxamed iyo ayaan axmed maxamed farxiye axmed maxamed cabdulaahi axmed maxamed iyo aadan shire iyo xaaskiisa iyo daahir shire iyo xaaskiisa axmed maxamed roble iyo xaliimo shire iyo aamine shire iyo cali shire iyo axmed xasan iyo maxamuud xasan dhammaan dadkani waxay tahnay dhalasho oo farxad la u diraya baa la yiri cali maxamed shire iyo farxiyo nuur cismaan oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishii novembar ee hadda uuna dhaaftay ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka waxay leeyihiin allaha ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa anfaca annagun waxaanu leenahay aamiin soo barbaar caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caaqil cabduqaadir maxamuud maalin oo ilka cas ku magadheer iyo xaaskiisa iyo doctor xirsi cabdikariin ciyow iyo xaaskiisa xaaji maxamed axmed warsame waxa ay yidhaahdeen wuxuu ku magac dheer yahay xayr daac iyo waxa ay yidhahdeen xaaskiisa iyo maxamed cali mire cawke iyo xaaskiisa iyo cabdulaahi warsame looje iyo xaaskiisa iyo siciid maxamed camalow iyo xaaskiisa iyo shariif nuur cabdulle oo kabad ku magac dheer iyo xaaskiisa iyo cabdulaahi sheekh axmed saadiq iyo xaaskiisa iyo mustafa maxamed muuse iyo xaaskiisa iyo cabdulqaadir xirsi rooble sasanta iyo xaaskiisa iyo injineer axmed cusmaan cali iyo xaaskiisa iyo eedo xalaawi maxamed xaashi iyo waxay yidhaahdeen cabdirashiid xirsi rooble iyo xaaskiisa iyo cabdiqaadir kulane guri loo yaqaano iyo xaaskiisa iyo cabdiraxmaan kulane oo isna loo yaqaano tukurey iyo xaaskiisa iyo yuusuf sheekh axmed saadiq iyo xaaskiisa iyo waxay yidhahdeen cabdullaahi yuusuf muuse iyo xaaskiisa iyo duniye guuleed iyo caruurteeda iyo hinda geelle iyo odageeda iyo cibaado maxamed cabdi iyo odageeda waxay dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan mahad maxamed maxamuud cilmi dulcad iyo waxay yidhaahdeen sowsan maxamed cabdalla siciid oo ku aqalgalay magaalo madaxa dalka canada ee odhawa waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina waxaan eebe idinkaga baryaynaa inaad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo iyo ubad kheyr qaba aamiin aniguna amiin ayaan raacinaya ibraahim oo dhinacaagun baan usoo tuuray waxaa igu soo dhacday een, marka kooxdu ay si wanaagsan u cayaarayso oo goolkana uu diidan yahay maantao dhan kubadda waxay ku laalaabataa shabaqa haye mar bartay ku dhacdaa mar gool hayaha soo tuura mar koonarka marba dhinac marka waa halkay taagan tahay heesaha dhinacaagan usoo qulqulinaya maanta jacaylkaagaan la jiifaa jimcadii hore iyo jimcadan jeriskaagaan ku jahwareeray jiimbaar korkeed waa ka joogso waay ibraahim oo heestan in lagu luuqeeya ku wanaagsaneeda jacaylkaagan aan la jiifaa Yes, salaam.
jimcadii hore saas harta aad iyo aad jimbaar korke yaa ku luuqeeya minaad soo jawaabi weysana jiijo Jacayl- jacaylkaaga waa jiidaha caguu geena baddu ka daraa duu doona badda iyo buuruu ka tuuraya waa tahay fanaan kuba waa ibraahim Heesaha.
xabiib sharaabi
Thank you.
minaad soo jawaabine jijay jaceylka way jiidaa ibraahim ho laba jimco leeba la hayaa waa laba jimco jimcadii hore iyo jimcadaha new yar ogtahay boqolaal jimcaana lahayd haddaanan soo jawaabin nuxur waa jiidana laba jimco laba jimco ma loo jiitaa keliya adaa loo jidcayaa ma leedahay dadaa intay jimcooyinka soo jireenba xabiib sharaabi xabiib waa taayesti jija iyo jaceylkeeda aan ka joogi waayo lakin waxaa aad ila yaaba badneed ibraahino jimcadii hore iyo jimcahan jaceylkaaga ijiito yiri haddaadan soo jawaabinna waa jiidana marka weliba jimbaara la saarnaa jimbaar waa taqaanaa soo ma jimbaar korkeeda waa tii haragga looda laga samayn jira soo ma aadka u hurdada sariirahaas waa u xiisnay yaa ee guryaha hortooda una yaa haddaan heli lahaa sariirahan waaweyn bannaanka iska dhigi lahaa ayaga lacasriyan baa ku jiifta ibraahim waa tahay gabagabadii barnaamijka aan ku shaqaynaa ibraahim warqadda ugu dambaysa dhinacayga haddaan soo qabto oo warqadda aad u dheer hase ahaatee in kooban unbaan ka akhrin doonaa waqtigoo nagu yara aawadeed waxay ka timid aabee maxamed axmed ibraahim iyo hooyo qadan ibraahim xasan iyo dhammaan reer maxamed axmed iyo aabee rashiid faarax iyo dhammaan reer rashiid faarax cabdi iyo abtiyo baa la yiri suudi ibraahim iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa oo ibraahim xasan wacays iyo dhammaan reer ibraahim wacays waa reer ibraahim xasan wacays iyo doctor cabdiraxmaan maxamed axmed iyo cabdirasaaq maxamed axmed iyo marwadiisa iyo cabdikariin cusmaan ciise iyo marwadiisa iyo sharmaarake cabdulaahi ducaale iyo khayre cali xasan iyo marwadiisa iyo ugu dambeyntii mawliid xasan waa mawliid cusmaan xirsi iyo marwadiis iyo asxaab kaloo fara badan warqadan dhowr iyo soddon waa bay ka kooban yihiin afartan bay ku dhow yihiin waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan baa layiri doctor cabdirasaaq axmed waa doctor cabdirasaaq maxamed axmed iyo marwadiisa shaadiya rashiid faarax oo meherkoodu ka dhacay koob iyo tobankii bishan aynu ku jirnay december ee sanadka laba kun afar iyo tobanka magaala madaxda gobolka togdheer ee burco gaar ahaan bay yidhahdeen hotel city plaza waxaan leenahay bay yidhahdeen aqalgalkiina ku gaara bashbash iyo barwaaqo aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caashi wuxuu naga soo gaaray cali maxamed xasan iyo xaaskiisa iyo faarax maxamed xasan iyo xaaskiisa iyo saciid maxamed xasan iyo xaaskiisa jamaal maxamed xasan iyo xaaskiisa iyo faadumo saciid taxadar iyo waxay idhahdeen cabdulqaadir dayib faarax iyo xaaskiisa iyo mursal faarax maxamed iyo xaaskiisa iyo maxamed faarax maxamed iyo cawil faarax maxamed iyo xaaskiisa cabdixakiim faarax maxamed iyo xaaskiisa iyo maxamed axmed maxamed sablaale iyo waxay idhahdeen carafaad saciid garoy cawl iyo xaaskiisa iyo cawil cabdi cabdulqaadir iyo xaaskiisa iyo weris xasan maxamed iyo maryan jaamac aadan iyo qamar daaday faarax iyo waxay yidhahdeen jawaahir jaamac maxamed aamine jaamac maxamed iyo canab ducaale saalax iyo bashiir cumar cali iyo hindegeele iyo odageeda iyo cibaado maxamed cabdi odageeda waxayna hambalyo iyo heestaanba jecelyihin inay gaarsiiyaan mahad maxamed maxamuud cilmi dulcad ku magaca dheer iyo sawsan maxamed cabdalla saciid oo ku aqalgalay magaala madaxda dalka kanada ee odhawa sabtidii markii ay bishan disembar ahayd lixda waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina ubad kheyr qaban oo eebeda kale si ayaan eebeda kaga baryaynaa aamiin ibraahim warqadda ugu dambaysa waad akhrisay marka waa heestii ugu dambeysay ee barnaamijka nafta waxaa ku luqeynaysa fanaanadda waa nimco yaasiin caraale iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka xiga ama toddobaadka dambe aan kulmi doono waa anigoo ah ibraahim xasan garab iyo daanduray oo ay dhinac fadhido cashe ibraahim oo idinle sidaas siiyo gelyo
heeskaasi waxa uu gabagabo yahay barnaamijkii hambalyada sidoo kale waxa uu gabagabo yahay baahinteeni idaacadadu idinka iman islaanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa aniga iyo colaad oo idinla sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.